iyadoo lagu guda jiro diyaar garowgii ugu dambeeyey ee bilaabashada sana dugsiyeedka labada kun shan iyo labaatanka lix iyo labaatanka ayaa waxaa sar ukaca laga dareemayaa buwaagta muqararada ardayda dugsiyada sare ee madbacdaha magaalada beledweyne halkii xabe ee buugga muqararka ayaa la iibin jiray saddex dollar haddana waxa uu marayaa ilaa iyo saddex dhibic lix nusdarsankii ayaa la iibin jiray labaatan dollar balse hadda waxa uu marayaa labaatan iyo saddex dollar halka darsankii la iibin jiray afartan dollar iminkana waxa uu marayaa afartan iyo saddex dollar sar u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo buwaagta muqararka ardayda dugsiyada sare ayaa waxaa sababay iyadoo ardayda ay bilaabeen diyaargarowga sana dugsiyeedka labada kun shan iyo labaatanka lix iyo labaatanka islamarkaana ay yidhaahdeen buwaagtii laga soo saari jiray madbacdaha magaalada muqdisho qaar ka mid ah dhallinyarada iibiya buwaagta dugsiyada sare ee magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerulo u sheegay waxaa sababay sar u kacan ku yimid qiimaha muqararka dugsiga sare walaal maalmahan waxaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo buwaagta dugsiga sare ee muqararada ah muqararka ardayga wax ka barto macallinkana wax ka dhigo dugsiga sare aad ayuu sare ugu kacay sare u kacaasna waxaa sababay madbacadda beder oo soo saari jirtay buwaagta muqararada sanadkan maysan keenin magaalada beledweyne wax muqarar ah sababo jira awgood sida ay sheegeen sidaa awgeed ayaa waxaa sare u kac ballaaran oo ku yimid buwaagta muqararada ah ee ay carruurta wax ku bartaan macallimiintana ay wax ka dhigaan halkii xabo marka hore wuxuu mari jiray saddex doolar hadda laakiin wuxuu gaaray saddex iyo bar nus doolar ayaa ku korortay qaarna waxay marayaan saddex dhibic lix oo marka hore saddex doolar marayay dhibic lix ayaa ku korortay mid kasta waxba maalin kastana waxbaa kusii kororaya weliba hadda inay kusii kororaan ka baqaynaa iskuullada ay furmayaan goobihii waxbarashada oo dib u furmaya oo buwaagta loo baahan yahay dersinkii wuxuu marayaa afartan iyo saddex doolar nus dersinkiina waxaa marayaa labaatan iyo laba doolar marka waxaan rajaynaynaa in sanadaha soo socda la keeni doono waxaa dhiwaanahan sar u kaca ku yimid buwaagtii dugsiyada sare ee buwaagtaas oo sar u kaca u keenay in madbacaddii beder aysan dhawaanahan aysan daawicin buwaagta sidaas ayayna buwaagtii sar u kac u yimaadeen maadaama aysan madbacaddii aysan buwaag daawicin sar u kaca marka buwaagtan ayuu ku yimid buwaagtii halkii xamba markii hore la iibin jiray saddex doolar laba iyo bar la iibin jiray hadda halkii xamba waxaa la iibinayaa iyo ilaa iyo saddex dhibic lix meelahaas ayaa halkii xamba la iibinayaa buwaagta markii laisku dardaro total markii hore intaysan madbacadda aysan buwaagta kala qaybinin markii hore qiimi jaban ayuu ahay laakiin hadda qiimihii saa'id ayuu noqday buwaagtii total markii laisku dardaro oo laba iyo tobankii buug hadda waxay noqdeen ilaa iyo afartan iyo saddex doolar qiimahaas ayaa la iibiyaa nusdarsinkana waxaa la iibiyaa laba iyo labaatan doolar ilaa iyo lix iyo labaatan ayaa la iibiyaa marka buwaagtaas ayaa sar u kac ku yimid maadaama qiimihii maadaama buug aan la soo saaraynin buwaagtan ayay qiimo badan ka dhigeen marka sidaas ayaa sar u kac ku yimid buwaagta dugsiyada sare cabdi maxamed oo ka mid ah waalidiinta magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay dhibaato badan ay kala kulmayaan sar u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo muqararka dugsiga sare ee ardayda arinta ku aadan buugga manhajka qaybihiisa kala duwan ama muqararka oo sar u kac aad iyo aad sanadkan ama sana dugsiyeedka labada kulaatiyo shan labada kulaatiyo lix ku yimaaday isbeddel ah haddii aan waalidiinta nahay gobolka hiiraan kolley saameyn dhaqaale oo weyn ayay nagu yeelatay iyadoo xaalado kala duwan lagu jiro haddana lala daaldacayo ardayga dharkiisii iyo cunadiisii iyo hoygiisii iyo qalibkiisii weliba waayo laga yaabaa fasal markuu arday ka gudbo dugso hoose ama dugso dhexe in dharkii xitaa dharkiisii hore xitaa uu ku laaban kara hadduu xitaa shaatiga cadaanka ugu jiro isbeddel loo baahan yahay kaliya inaysan fiirsanin danahooda gaarka ah danaha iyo ayiteenka mustaqbalka gobolka inay fiiriyaan xiliyadan oo kale waxaa sar u kac ku yimaaday qiimaha la iibiya buwaagta dugsiyada sare iyo guud ahaan agabka waxbarashada maadaama maalmaha fooda inagu soo haya dib loo furi doono goobaha waxbarashada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan